bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaal wاlأcmaal lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo sagaashanaad ee suuraة اlإsrا allah waxa u ihi subxaanه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا الله وxau hi سبحaaنه أولم يروا miyaanay ogeyn dadku أن اللaهa in alle alladii allahaasoo khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinka abuuray iyo waal-arda arlada abuuray miyaanay ogeyn allaha cirarkaa iyo dhulalkaa abuuray qaadirun inuu awoodo calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum iyaga oo kale oo wajacala uu yeelay lahum iyaga ajalan muddo muddadaasoo laa rayba shaki fiihi muddada aanu ku sugnaanin ama wajacalada waxaad ka yeelanaysaa jumlo istinaafiyaha oo la bilaabanayo oo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa wajacala wuxuu u yeelay rabbi lahum iyaga ajalan muddo ayuu u yeelay muddadaasoo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa aanu ku sugnaanin fa aba aldaalimuuna dabeed daalimiintii waa diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye wax kale waa diideen daalimiintii allah waxa uu ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow low antum tamlikuuna ay low tamlikuuna antum low afcaasha ayay gashaaya asmaada ma gasho marka culimada luqadu waxay yidhaahdeen waxaa loo soo qadarayaa halkan ficil ficilkaa dambe uu fasiraayo macnuhuna waxa uu noqonayaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow low antum ay low tamlikuuna haddii aada hananaysaan ood lahaan lahaydeen antum idinku tamlikuuna haddii aada mulkiyeysaan ama aada hananaysaan khasaa-ina raxmati rabbii rabbigay raxmaddiisa khasnadaha iyo kaydadka ay ku jirto haddii aada idinku hayn lahaydeen idan yacni waktigaas haddaad hayn lahaydeen khasaa-inta la amsaktum waad haysan lahaydeen oo macnaha waa mancin lahaydeen ama la amsaktum macnaha waxaad diidi lahaydeen inaad bixisaan oo waa ku bakhayli lahaydeen khashyata alinfaaqi bixin aada bixisaan baqasho aad ka baqanaysaan darteed ayaad ugu bakhayli lahaydeen haddaad kaydkaa haysaan waxay culimmadu yidhaahdeen infaaqan waxaa looga jeedaa wixii ka dhalanayeen ay ka baqanayeen oo al-infaaq waxa weeyaan waa bixin marka waxay ka baqanayeen hadday bixiyaan dee inuu maalku ka dhammaado marka maadaama ay ka baqanayaan infaaqaas in waxa weeyaan maalkii kaga dhammaado bukhligii ayaa loo jeedaa diidmadooda ka dhalanayey marka alla waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow low antum ay low tamlikuuna haddaa hanan lahaydeen oo mulkiye lahaydeen antum idinku tamlikuuna haddii aada mulkiye lahaydeen oo lahaan lahaydeen khazaa-ina raxmata rabbii khasaa-ina raxmati rabbii rabbigay raxmaddiisa kaydadkeega haddaad idinku mulkiyi lahaydeen idan haddaa yacni haddaad hayn lahaydeen khasnadahaas la amsaktum waad ku bakhayli lahaydeen bixinteeda oo waa diidi lahaydeen imsaagu waa inaad haysato oonad hurin wixii oonad bixin marka la amsaktum waad ku bakhayli lahaydeen oo waa diidi lahaydeen inaad bixisaan maxaad bixintaa u diidi lahaydeen khashyata alinfaaq yacni waxaad u bakhayli lahaydeen bixin aad bixisaan baqashada aad ka baqanaysaan darteed ayaad waxa weeyaan u diidi lahaydeen infaaqaas iyo bixintaas wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday qatuuraa mid bakhaylnimo badan insaankuna wuxuu ahaaday mid bukhli iyo bakhayltinimo badan allah waxau idhi walaqad aataynaa muusaa tisca aayaat wallaahi iyo laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse waxaanu siinay tisca aayaatin aayaad sagaal ah mucjisooyin sagaal ah ayaanu siinay mucjisaadkaa sagaalka ahoo bayinaatin cadcad ee fas'al bal weydii nebi muxamedow banii israa'iila nimankii reer banu israa'iil yacni kuwoodii culimmada ahaa ee waxgaradka ahaa sidii cabdilaahi bnu salaam iyo bal su-aal iyagaa kuu sheegiye id wakhtigii jaa-ahum uu u yimid nebi muuse oo faqaala dabeed uu ku yidhi lahu muuse fircawnu fircoon uu ku yidhi innii anigu la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusaa muusow masxuuraa mid la sixray inaad tahay ayaan kuu malaynayaa qaala waxa uu yidhi muuse laqad calimta waad og tahay fircawnow maa anzala inaanu soo dejin haa-ulaa'i aayaadkaasi ilaa rabbu samaawaati samaawaadka rabbigooda mooye cid kale inaanay soo dejin waad og tahay fircawnow iyo wal ardi oo rabbul ardi yacni arlada rabbigeeda mooye cid kale inaanay soo dejin waad og tahay fircawnow basaa'ira xaal ay yihiin aayaadkaasi xujooyin cadcad oo cid walba u muuqata wa innii anigu ayaa idhi muuse la adunnuka waxaan kugu ogahay fircawnow oon yaqiinsanahay yaa fircawnu fircawnow mahbuuraa mid la halaagay inaad tahay yacni mid la halaagayo inaad tahay ayaan yaqiinsanahay oo danniga muuse waa bimacna alyaqiin waayo dannigu waa afcaasha min aladdaad la yidhaahdo ee macnaha iyo didkiisaba tusiya marka macnuhu waxa uu noqonayaa waan yaqiinsanahay fircawnow inaad halaagsamayso oo waddadii halaagaad haysaa fa araada dabeed waxa uu doonay fircawn an yastafizahum inuu ka caydhsado ama uu ka bixiyo min alardi muuse iyo reer banu israa'iil dhulkii masar inuu ka saaruu doonay fa agraqnaahu dabeed waanu qarqinay baa alla uu yidhi fircawn iyo waman macahu ciddii la jirkiisa ahaydba jamiican xaal ayihiin dhammaantood yacni fircawn iyo wixii la socdayba biyihii badda ayaanu ku hafinay oo ay ku halaagsameen wa qulnaa waxaananu nidhi baa allow yidhi min bacdi ay min bacdi iqraaqi fircawn fircawn markii la qarqiyey iyo ciidankiisii kadib waxaanu nidhi libanii israa'iila nimankii reer bani israa'iil waxaanu ku nidhi uskunuu dega alarda dhulkii dega dhulkuu doonaya fircawn inuu idinka saaro arladii masar iyo dhulkii shaam iyo dega fa idaa jaa'a marka uu yimaado wacdul aakhirati aakhiro yabooheedii markuu yimaado macnaha waxa weeyaan dee wakhtigii aakhiro iyo suurta lagu dhufanayay ay gaadho ji'naa waanu idinla imananaa baa alla wihi bikum idinka lafiifan xaal atiin kuwa isku dhex jira kuwa gaalkoodii iyo muslimkoodii dee isku dhex jira idinkoo isku dhan ayaa laydin keenayaa maxsharkii qiyaame dabeed halkaasaa dee laydinku kala saari wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun markaasaa loo kala bixi dee fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir alla waxau ihi wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl wabilxaqi ay waanzalnaahu qur-aankii waxaanu kusoo dejinay bilxaqi xaq baanu kusoo dejinay wa bilxaqi nazl wa nazla waxa uu kusoo degay huwa qur-aankii bilxaqi xaq ayuu kusoo degay wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi allow wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi allow ilaa mubashiran ay ilaa xaala kownika mubashira xaal aad tahay mid bushaaraynaya mooye wax kale kumaanaan dirin iyo wanadiiran wa xaala kownika nadiira iyo xaal aad tahay dige dadka u digaya mooye si kale kumaanaan dirin oo waxaanu kuu diray dee waa inaad mu'miniintana janno ugu bushaarayso gaaladana aada cadaab ku cabsigeliso ood ugu digto alla waxau ihi wa qur'aanan faraqnaah ay wa faraqnaa qur'aanan faraqnaahu oo waa baabu lishtigaal wa faraqnaa waxaanu kala bixinonu kala saaray ama aanu caddaynay qur'aanan qur'aan baanu caddaynay oo kala bixinnay faraqnaahu qur'aankaa waanu caddaynay oo aayaadkiisa waanu kala saarsaaro waa kala caddaynay litaqra'ahu si aad ugu akhrida nebi allow qur'aankaas cala annaasi dadka korkooda aada ugu akhrido calaa mugtin deganaansho korkii iyo kaadsiimo si aada ugu akhrido macnaha si tartiiba oo degan wanazalnaahu qur'aankaa waanu soo dejinnay tanziilan soo dejin marka faraqnaahu waxaynu maray tafsiirka ay wadaxnaahu wabayannaah waxaa kaloo lagu fasiray sida ibnu cabaasba uu marayo wa qur'aanan faraqnaahu ay anzalnaahu mufaraqa waa isagoo qayb qayb oo kolba qayb la soo dejinayo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa wa qur'aanan ay wa faraqnaa waxaanu kala geynay oo macnaha kala qaybqaybinay qur'aanan qur'aan faraqnaahu waanu kala geyno waanu kala qaybqaybinay oo kolba qayb baanu soo dejinnay litaqra'ahu si aad nebi moxamedow qur'aankani ugu akhrido cala annaasi dadka korkooda calaa mugtin deganaansho iyo tartiib korkeed si aada ugu akhrido oo si tartiiba oo degan kolba qaybta la soo dejiya aada ugu akhrido wanazalnaahu waanu soo dejinnay qur'aankaas tanziilan soo dejin qul waxaa tidhaha nebi allow aaminuu rumeeya bihi qur'aanka aw laa tu'minuu ama ha rumaynina ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey min qablihi ay min qabli lqur'aan qur'aanka hortii kuwii cilmiga la siiyey ahlu kitaabka ahaa idaa yutlaa marka lagu dul akhriyo calayhim korkooda yakhiruuna way daadanayaan liladqaani lafgadheedyada korkooday ku daadanayaan macnaha laftaa garhka waa weji weji bay u dhacayaan sujadan xaal ay yihiin kuwa sujuudsan marka diqniga waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi waa mujtamacu laxyeyn labadaa lafood ee garhka labadaa lafgadheed ama labadaa daan lafaha ku dheraran halkaa ay ku kulmaan baa diqniga la yidhaah marka waxaa loo leeyahay laftaa garhkay u daadanayaan dee waa halka ugu horeysa ee marka wejigii dhulka la dhiga dhulkiina u dhowaanaysa sidaasaa loo cabiray laakiin waxaa looga jeedaa un macnaha waa sujuudayaan oo dee wejiga ayay u dhacayaan ilan wejigii oo dhan baa dhulka la dhigaya marka lafta garhka dee waa meelihii dhulka u dhowaa meel kamida ayuunbaa la cabiray ee wejigii oo dhan bay dee dhulka ugu dhacayaan sujuudda wa yaquuluuna waxay odhanayaan kuwaasi subxaana rabbinaa rabbigayo ayaa ka nasahan xumaan iyo nuqsaan oo dhane in kaana waxa uu ahaaday ay ina alamra washa'na waa intii mukhafafada ahayd xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbinaa rabbigayo yaboohiis iyo ballanqaadkiisu wuxuu ahaaday lamafcuulaa mid la fulinayo oo dhacaya ayuu ahaadoon marnaba baaqanayn oo macnaha waxay ishaarayaan dee niman ahlu kitaab ay ahaayeene wixii towraad ku yaalay ee nebi moxamed in lasoo diri doono oo qur-aan lagu soo dejin doono alla ilahay wakaa fulay ee sidiisii alla uu sameeyey ee aan baaqan weeyaan macnuhu wayakhiruuna way daadanayaan oo way dhacayaan liladqaani lafgadheedka ama gararhkay u dhacayaan ama weji weji ayay u dhacayaan sujuudda yabkuuna xaal ay yihiin kuwa ooyaya wayasiiduhum waxaanu u siyaadinayaa qur-aankaa ay dhegaysanayaan khushuucan khushuuc buu u siyaadinayaa qul waxaad tidhaahdeen nebi allow qul waxaad ku tidhaahdaa nimanka ah udcuu ilaahay ugu yeedha ama ku barya allaaha magiciisa allaah ugu yeedha oo yaa allaah dhaha ama magiciisa allaah ku barya aw idcuu ama ilaahay ugu yeedha oo ku barya arraxmaana magiciisa raxmaan ugu yeedha ama ku barya ayamaa tadcuu kii alla kii aad ugu yeedhaan ama aad ku baridaan labadaa magac ee allaah iyo arraxmaan kaad ugu yeedhaanba ilaahay iyo kii alla kii aad ku baridaanba labadaa magac faxasanun usoo qadar dee waa wanaag oo way bannaan tahay falahu alle waxa u sugnaaday alasmaa'u magacaantii baa u sugnaatay magacaantii alxusnaa ee wanaagga badnayd walaa tajhar ha ku dhawaaqi nebi allow oo kor ha u qaadin bisalaatika biqiraa'ati salaatik salaadaada qiraa'adeeda iyo akhrinteeda kor ha u qaadin walaa tukhaafit hana siraysanin oo hoos ha u dhigin bihaa qiraa'adii salaadaada wabtaqi doon oo raadi sabiilan waddo bayna daalik kor u qaadistaa iyo hoos u dhigiddaa u dhaxaysa ay sabiilan mutawasitan bayna aljahri waalikhfaat yacnii waddo u dhaxaysa hoos u dhigiddaas iyo waxa weeyaan kor u qaadistaa doon oo dalab oo macnaha si dhexdhexaad ah oon aadna u sarrayn hoosna aan u hoosayna labadaa u dhaxaysa yeel waqul waxaa tidhaha nebi allow alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh alladii allaha lam yattakhid an yeelan waladan ilmo oo walam yakun aanu u ahaanin lahu alle shariikun wax la wadaaga filmulki lahaanshaha iyo mulkiga oo walam yakun aan u ahaanin lahu alle waliyun mid uga gargaara min adulli min ajli dulli dulli ku dhacay dartii wax uga gargaara aan lahayn oo macnaha dulliba aanu ku dhici karin oo mamnuuc ka ah waayo huwa alcasiizu ljabbaar isaga ayaa allaha haalibka ah ee casiiska ee jabbaarka ee qahaarka ah oo walam yakun aan u ahaanin lahu alle waliyun mid u gargaara aan u ahaanin min adulli dulliga uga gargaara ama baahi ku dhacday oo anay dhacaynba sideedaba anay suuragal ahaynba in dulli ama baahi ku dhacdo gargaarana aanu u baahanayn waayo nusro waxaa loogu baahdaa dee inay kugu dhacdo wax lagaaga gargaaraa kumaba dhacayso weeyaan macnuhu waa mustaxiil wakabirhu ilaahay weynee takbiiran weynayn ay cadimhu tacdiima weynayn ilaahay weynee tabaaraka wa tacaala hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mawaadiic muhiim ah waxaa ka mid ah oo soo socday alraddu cala almushrikiina fii shubuhaatihim in waxa weeyi nimanka gaalada ah shubuhaadka ay la imanayaan lagu radinayo oo lagu inkirayo oo xujaj cadcad oy wax ku gartaanna loo keenayo caqli ahaan iyo cilmi ahaanba xujajka caqli ahaan ay wax ku fahmayaan ee wax lagu tusaaleeyo waxaa ka mid a khalqu samaawaati waalard oo waxaa lagu yidhi cirarkaa aad aragteen ee toddobada ee kala sarreeya iyo dhulalkaa aad aragteen ee ballaadhan ee kala hooseeya ilaaha isagu abuuray ee cid ku haysataa aanay jirin miyaanu awoodi karayn inuu idinkoo kale idin abuuro oo intuu idin halaago ama aada dhimataan haddana uu dib idiin soo nooleeyo sidiinaasoo kale idinkoo ah miyaanu ilaahay awood iyo qudro aanu u lahayn marka waxaa la tusinayaa dee makhluuqaadkaa ka waaweyn ilaahay abuure isagu weliba bilaabay masaakiintoodan daciifka ah een awoodda badanba lahayn inay ilaahay u sahlan tahay dee intuu waxa weeyaan uu halaago oo uu dilo kadibna inuu dib u soo nooleeyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inay u fududahay ilaahay waxa uu yidhi la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas walaakina akthara annaasi laa yaclamuun abuurista cirarka iyo dhulalka ayaa ka weyn abuurista dadka laakiin dadka bedidoodu waanay garanayn oo cilmi iyo garaad baanay u lahayn mar kale alla wuxuu yidhi a antum ashaddu khalqan am isamaa ma idinkaa abuuris adag aadamihiiyow mise samaawaadka jawaabtu waxa weeyi dee wax laysu keenaba ma aha samaawaadkaa ka adag oo yacni ka ballaadhan oo awood ahaan iyo baaxad iyo xajmiba dee itaalka iyo awoodda samaawaadka iyo aadamahan daciifkii wax laysu keenaba ma aha marka samaawaadka intaa leeg allihii sameeyey waa awoodaa idinkana intuu idin laayo dib haddana inuu idiin soo nooleeyo alla waxau idhi banaaha samaawaadkaa idinka idinka adag ee idinka awood badan dee ilaahay baa abuuray oo unkay oo taagay ilaaha markaa abuurkaas isagu waxa weeyaan bilaabay way u sahlan tahay soo celintiinu wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wa huwa ahwanu calayh ilaahay tabaaraka wa tacaala waa isugu mid oo uma kala fududa bilowga iyo soo celintu laakiin dadka caqligooda wax lagu tusayaa oo waxay iyagu garan karaan oo waxaa la leeyahay waxaa caqligiinna ku garan kartaan labada shay shayga la bilaabayo min alcadam isagoon horeba u jirin iyo shayga isagoo hore u jiray markuu baaba-ay dib waxa weeyaan dee loo soo cusboonaysiinayo caqligiinna labadaasi waa ku kala fudud yihiin marka walilaahi almathalu alaclaa waxaa la leeyahay caqligiinna miyaa ku garan weydeen ilaahay markii horeba idin abuuray wuu awoodaa mar labaad inuu idin soo celiyo oo waa uga fududahay intaa miyaa garan weydeen caqli ahaan haddaa cilmi lahaan weydeen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan alxiwaaru bayna muusa wa fircawn doodii dhex martay fircawn iyo muuse oo allah wuxuu tilmaamay awalan inuu muuse waxa weeyaan ugu nicmeeyey mucjizaad iyo aayaad sagaal ah laakiin nimankii waxa weeyaan aalu fircawn waxba ay ku qaadan waayeen oo ku waantoobi waayeen sagaalkaa aayadood suurat lacraaf ayay nagu soo mareen waa duufaankii ayaxii rahii injirtii dhiiggii waxa weeyaan abaarihii lagu salliday gacantii waxa weeyaan caddaanaysay waxa weeyaan ushiisii maska noqonaysay baddii waxa weeyaan loo kala dhambalay ama loo kala jeexay waa aayaadkii nooca ahaa oo shan aayadood meel baa lagu wada sheegay fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waddama aayaati mufasalaat waa shan labana aayad baa lagu wada sheegay usha iyo gacanta fa alqaa casaahu fa idaa hiya thucbaanu mubiin wanasaca yadahu fa idaa hiya baydaau linnaadiriin midna waxa weeyaan labana gooni gooni baa loo kala tilmaamay oo midna waxa weeyi waa baddii loo kala dhambalay fa awxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fainfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim midna waa abaarihii iyo nuqsaantii hamaraadkee lagu salliday walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniin wanaqsin min ahamaraati lacallahum yadakaruun aayaadkaas sagaalka ah ayaa nebi muuse loogu nicmeeyey si ay ugu waantoobaanoo wax u qaataan dadkan loo diray ee fircawn iyo qoomkiisii laakiin waxba kumay qaadan oo waa ku waantoobi waayeen dabeed allah waxau ihi fas'al banii israa'iila id jaa'ahum faqaala lahu fircawnu inii la adunnuka yaa muusa masxuura bal hadda waxaad weydiisaa nebi moxamedow reer banu israa'iil kuwoodii culimmada ahaa ee cabdilaahi ibnu salaam iyo weydii way kuu sheegi arrintaasi marka waa riwaayadan xabsada fas'al banii israa'iila id jaa'ahum waxaa kaloo la akhriyey fasa'ala marka waxay noqonaysaa fasa'ala banii israa'iila muuse wuxuu fircoon weydiistay reer banu israa'iil inuu usoo daayo u soo raaciyo oo addoonsiga iyo dullaysigii uu ka daayo markaa fasa'ala banii israa'iila muuse wuxuu weydiistay fircawn reer banu israa'iil inuu soo raaciyo oo uu addoonsiga ka daayo ayay noqonaysaa qiradaa kale dabadeed xiwaar baa dhex maray oo waxa uu fircoon ku yidhi innii la adunnuka yaa muusa masxuura muuse waana waxaan kuu malaynayaa nin la sixray ama saaxiran nin sixiroola ah oo isamka mafcuul bimacna ismi lfaacil laga macneeyo muusena waxa uu ugu jawaabay laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalard basaa'ira wa innii la adunnuka yaa fircawnu mahbuura wuxuu yidhi fircawnow waad og tahay aayaadka alle mooye cid kale inaanay soo dejin allaha cirarka iyo dhulalka abuuray mooye axad kale inaanu aayaadkaa soo dejin waad garanaysaa laakiin waxaan ogahoon yaqiinsanahay inaad tahay mid halaagsamaya oo waddadii iyo hilinkii halaagga haya inaad tahay baan yaqiinsanahay markaas ayaa u damcay dhulkii masar inuu ka saaro dee ilaahay waa ciqaabay oo faaqraqnaahu waman macahu jamiica lalama suginba biyihii badda waatii lagu hafiyey markaa dee aayaadkii hore inoo soo maray iyo kuwa dambe ee suwarka soo socda ayaa lagu faahfaahinayaaye halkan qisadii muuse iyo fircawn waa la soo gaabiyo lama faahfaahin dabeed alla subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi nimankii reer banu israa'iil uskunu larda faida jaءa wacdu laakhirati ji'naa bikum lafiifa arladii uu doonayay fircoon inuu idinka saaree masar iska dega oo degaan ka dhigta aakhiro ballanteeda marka la gaadhana kulligiin waxaanu idin soo saaraynaa idinkoo isku dhex jira oon kala soocnayn dabeed nin walba dee camalkiisaa lagu xisaabin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan nusuulu lqur'aani mufaraqan wa khuduucu aladiina uutuu lcilma lahu qur'aanku inuu soo degay isagoo qaybqayba oo kala googo-an oon duuduub u wada socon iyo kuwii cilmiga la siiyey ahlu kitaabkii hore inay qur'aanka u khuduuceen oo isku dhuldhigeen sujuudna ay daateen markay aayaadkiisii maqleen iyagoo rumeeyey oo aayaadkaasi ay waxa weeyaan dee ta'hiir iyo saameynba ay ku yeesheen allah waxau ihi wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl wamaa arsalnaaka ilaa mubashira wanadiira ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala qur'aankaas xaq inuu ku soo dejiyey xaqna uu ku soo degay qur'aanku isagoo ku dheehan waxaana alla uu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam muhimadda uu usoo diray waxay tahay albishaaratu wannadaara ilaa mubashiran wanadiira oo si uu muuminiinta iyo cidda rumayso janno ugu bushaareeyo gaalada iyo cidda beenisana cadaab ugu cabsigeliyuu uga digo ayaa alla usoo diray waxay la mid tahay aayaddii kale allahu yidhi yaa ayuha anabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira wadaaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira nebi allow waxaanu ku soo diray adoo ummadaada ku markhaati kacay oo shaahid ku ah iyo adigoo mu'miniintana u bushaaraynaya gaaladana u digaya iyo adoo dadka ilaahay xaggiisa ugu baaqaya biidnih iyo adigoo iftiinkaa faynuuskaa waxa weeyaan xaqa u iftiiminaya iyo siraajkaa waxa weeyaan nuurkaa iyo iftiinkaas adoo dadka u ah oo xaqa u caddaynaya baadilkana uga digaya wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin wanazalnaahu tanziila tafsiirka hore waxa weeyi ee ibnu cabbaasna uu maray in lagu fasiro faraqnaahu macnaha qur'aankii qayb-qayb baanu u soo dejinnay isagoo mufaraqa oo kala googo-an oo aan wada yacni mar keliya isagoo duuduuba aan la soo dejin oo wa qur'aanan faraqnaahu ay anzalnaahu mufaraqa waxaanu soo dejinnay isagoo kala googo-an oo qayb-qayb kala ah oo qur-aanku waxa uu soo degayey saddex iyo labaatan sannadood gudahooga ayuu soo degayey isagoo qayb-qayb ah oo kala googo-an oon mar keliya wada socon tafsiirka kalena waxa weeyi faraqnaahu ay wadaxnaahu wabayannaah fiiha yufraqu kullu amrin xakiim yacni waxa weeyi in la kala saaray oo la caddeeyey oo farqigani bimacna tawdiixi watabyiin uu yahay weeyaan tafsiirka kalena dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaalaa waxaa goodi iyo hanjabaadu u soo jeediyey kuwa qur-aanka loogu taag waayey oo alla waxa uu yidhi qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu qur-aanka rumeeya ama ha rumaynina amarkaasi ma aha bimacna alidni waalibaaxa in looba baneeyo la leeyahay sidaa doontaan sameeya maaha muraadku muraadku waa hanjabaad iyo goodi adag oo la leeyahay sow laydinma taag waayin sidaa doontaan yeela abaalkiinaa laydin marin eh marka waa waciid iyo hanjabaad oo waa asluubu lwaciidi watahdiid baa la ydhaah macnuhuna waxa uu yahay iimaankiinnuna ilaahay wax u tari maayo oo daacadiinnu ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba u tari mayso dan iyo muraadkama leh oo baahi uma qabo macsiyadiinna iyo gaalnimadiinnuna ilaahay waxyeeli mayso laakiin iimaankuna idinkuu idin anfacayaa gaalnimaduna idinka idin dhibaysaa ee ilaahay dhib iyo dheef midna ka soo gaadhi mayso wallahu haniyun cankum ilaahay waa idinka deeqtoomoo makhluuqaadkiisa waa ka maarmay dabeed alla waxa uu tilmaamay kuwii ahlu kitaabka ahaa qur-aanka marka lagu dul akhriyo kuwoodii mu'miniinta ahaa inay garhka u daadanayaan iyagoo sujuudsan ay sujuudayaan oo ay odhanayaan subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula rabbiga yaa xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahane rabbigayo yaboohiis iyo ballanqaadkiisii waa mid la fuliyey oo la samaynayo oo wataa ilaahay wuxuu ballanqaaday nebigii lasoo diray qur-aankiina lagu soo dejiyey wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuuca garhkay u daadanayaan iyagoo sujuudaya oo ooyaya maqalka qur-aankuna khushuucu u siyaadinayo u kordhinayo dabadeed aayaadkan dambe waxaa lagu tilmaamay ducaau llahi biasmaa'ihi alxusnaa wa xamdu llahi wa hanaa'uhu calaa waxdaaniyatih in ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu baryo magacaantiisa wanaagsan ee uu leeyahay lagu ducaysto lagu baryo looguna yeedho qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayanmaa tadcuu falahu lasmaa'u lxusnaa waxaana ilaahay naftiisa ku mahadiye oo ku ammaanay waxdaaniyadiisa nebigana wuxuu amray ammaantaas inuu rabbi ku ammaano waana amar mu'miniinta oo dhanna la farayo waqul alxamdu lilahi aladii lam yatakhid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulk walam yakun lahu waliyu min adulli wakabirhu takbiira qul idcu llaha aw idcu raxmaan waxa ay ku soo degtay nebigu sala allahu calayhi wasalam marka la yidhi waxaad ku tidhaahdaa allah ama raxmaan midkaa doontaan ku barya waxaa ka horreysay mushrikiintii waxay ahaayeen kuwa inkira isamka arraxmaan oo yidhaahda annaku maa nadri ilaa raxmaan alyamaama meesha yamaamo la yidhaha raxmaankeeda mooye annaku raxmaan kala garan mayno waxay u jeedaan musaylamat alkadaab kii nebinimada sheegtay gaalkaasay u jeedaan marka marka ilaaha raxmaankaa caabuda la yidhaahday odhan jireen maa nadri ma raxmaan annaku garan mayna raxmaan wuxuu yahay kaa musaylamatulkadaab la yidhaha mooye markaas ayaa la leeyahay waxa weeyaan ha inkirina ee isamka allah iyo isamka raxmaanka labaduba waa asmaada alle ee wanaagsane ku barya oo ilaahay ugu yeedha hana dafirin oo ha diidina arrintaana ilaahay waa ku tilmaamay aayaadka qur-aanka qaar ka mida sida fii suurati alfurqaan allah waxa u uhi waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan qaaluu wama araxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura marka lagu yidhaahdo ilaaha raxmaankaa u sujuuda marka lagu yidhaahdo waxay odhanayaan waa maxay raxmaanku annaku garan mayne waxaanu u sujuudnaa waxaadna faraysa ee aanaan garanayn arrintaasi markaa didmo iyo fogaansho ayay usii siyaadisaa marka maadaama ay inkirayeen isamka raxmaanka ayaa alla yidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayanmaa tadcuu falahu lasmaa'u lxusnaa labada magacba allah leh allah waa marjicu lasmaa'i alxusnaa magacaanta ilaahay oo wanaagsan dhammaantood ka asalka iyo asaaska way usoo noqdaanee marjica u ihi waa magaca allah wahaakada araxmaan waa khasaa'ista asmaada ilaahay u gaarka ah ee kayrkii aan loo bixin karin arraxmaan qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayanmaa tadcuu falahu lasmaa'u lxusnaa aayaadka kalena alla waxa uu ku tilmaamay ducada magacaanta ilaahay ilaahay lagu baryayo oo walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu bihaa ilaahay waxaa u sugan magacaanta wanaagga badan ee ku barya oo ugu yeedha rabbi yaa raxmaan irxamna yaa ghafaar ikfir lana yaa tawaabu tub calayna asmaada ilaahay ee wanaagga badan adoo macaanidooda dhandhaminaya magac walba macnaha uu xambaarsan yahay ku tawasul oo ilaahay ugu dhowow oo ku bari in asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa rabbi lagu baryaana waa tawasulka mashruuca ah ee laynoo jideeyey ilaahay in loogu dhowaado walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila aayaddanna sida ibnu cabbaas uu warinayo sababu nusuulkeedu waxay ahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam maka isaga oo ku sugan oo waxa weeyaan islaamnimada ay la dhuumanayaan oo markaa dee awood iyo itaal buuran aanay lahayn muslimiintu ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood markuu kacbada yimaado saxaabada intuu halkaa ku tukiyo ayuu codka qur-aanka kor ugu qaadi jiray mar alla markay mushrikiintu arrintaa maqlaan qur-aanka uu nebigu akhriyayo ayaa kaanuu yasubuuna alqur'aana waman anzalahu waman jaa'a bih waxay markaaba aflagaadayn jireen oo caayi jireen qur-aanka uu akhriyayo iyo allihii soo dejiyey iyo kan la yimid oo nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam intaba afkay la gaadhi jireen markaasay soo degtay walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila macnuhuna waxa uu yahay xoogna kor ha ugu qaadin si aanay mushrikiintu intay ku maqlaan kuwa aflagaadayn aadna hoos ha ugu dhigin si aanay saxaabaduba kuu maqli waayin laakiin waxaad ka dhigtaa qadar dhexdhexaad ahoo saxaabadaaduna ay ku maqlayaan kuwaa kalena dhegahooda aanu ku dhacayn oo aanu gaadhayn waana min baabi sadi daraa'ic oo xaq bay ahayd inuu qiraa'ada salaada kor ugu qaado nebigu sala allahu calayhi wasalam arrin xaqay ahayd laakiin maadaama ay ka dhalanayso in la aflagaadeeyo qur'aanka iyo ilaahay iyo rasuulkiisaba sala allahu calayhi wasalam arrintaasina munkar iyo xaaraan weyn ay tahay maadaama taasi ay ka dhalanayso ayaa si munkarkaa weyn looga baaqsado ama looga badbaado ayaa la yidhi qur'aanka dhexdhexaad ka dhigoo xoog kor ha ugu qaadin waa saddan lidariica yacni arrintaa xaaraanta ee munkarka ah oo caydoodaas ah si looga badbaado oo aanay u dhicin waxay la mid tahay aayaddii kale alla ku yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm ha caayina asnaamta iyo aalihada ilaahay sokadii ay caabudayaan iska daaya si aanay iyaguna ilaahay afka ula gaadhin oonay u aflagaadayn oo markii ay dhacday in haddii asnaamtooda wax laga sheego iyaguna ay ilaahay aflagaadeeyaan ayaa saddan lidaraa'ic si aan munkarkaa weyni u dhicin ayaa la yidhi asnaamtooda iska daaya iyadoo shirkiga loo caddaynayo baadilnimadiisa iyadoo tawxiidka loo qeexayo weynidiisa iyo waajibnimadiisa haddana asnaamtooda iska daayo waxbaha ka sheeg sheegina baa la yidhi marka waa saddan lidariica marka waa qaacidada saddu daraayicu shaygu haba bannaanaadoo macruufa ha noqdo laakiin dhibaato ka weyne hadday ka dhalanayso waa la iska daayaa waxaa suuradda lagu khatimay wqul alxamdu lilahi aladii lam ytakid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulk mahadnaq ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu mahadinayo oo lagu ammaanayo sifaadka wanaagsan ee uu leeyahay oo ah inaanu ubad lahayn mulkiga iyo boqortinimada wax la wadaagaana aanu jirin dulli ku dhaca iyo baahi in loo gargaaro uuga baahdaana aanay jirin in la weyneeyo la tacdiimiyana uu xaq u leeyahay waxay culimmadu yidhaahdaan xamdigu laba mid buu ku yimaadaa ammaanta iyo hanaagu waayo xamdigu waa ahanaau ljamiil waa ammaanta wanaagsan marka ammaanta wanaagsani laba sifo midkood bay ku timaadaa imaa in shayga lagu ammaano waxa weeye sifaadka wanaagsan ee uu leeyahay iyo in lagu ammaano nicmaynta uu waxa weeyaan cid kale ugu nicmeeyey wanaag iyo khayr marka imika ammaantan alxamdu lilaah ilaahay la ammaanayaa waa sifaadka uu leeyahay sifaadkiisa uu leeyahay darteed ayaa lagu ammaano ammaanta intaa leeg uu ku mutay laakiin suuratulkahfi oo kale ammaanta lagu bilaabayo inoogu iman doontaa waa nicmaynta ilaahay addoommadiisa u nicmeeyey ayaa lagu ammaanayaa alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab walam yajcal lahu ciwaja wa inzaalu lkitaab oo min afdali nicam wa ajalliha ah allah waxau ihi awalam yarow miyaanay ogeyn ana allaha in alle alladii allahaasoo khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada abuuray qaadirun inuu awoodo calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum iyaga oo kale wa jacala waxa uu u yeelay rabbi lahum iyaga ajalan muddo ayuu u yeelay muddadaasoo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa aanu ku sugnaanin muddo aan shaki lahayn oo marnaba aanay ka baaqsanayn oo muddadoodu ku eg tahay ayaa loo qoondeeyey oo loo asdeeyey fa aba aldaalimuuna kuwii daalimiinta ahaa waa diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooyaane wax kale waa diideen allah waxau idhi qul waxaad ku tidhaa nebi allow kuwaas gaalada ah low antum tamlikuuna ay low tamlikuuna antum haddii aada idinku mulkiyi lahaydeen tamlikuuna haddii aada mulkiyi lahaydeen khasaa'ina raxmati rabbii rabbigay raxmaddiisu khasnadaha iyo kaydadka ay ku jiraan haddaad mulkiyi lahaydeen oo idinku aada gacanta ku hayn lahaydeen idan wakhtigaas haddaad idinku khasaa'intaa hayn lahaydeen la amsaktum waad ku bakhayli lahaydeen oo inaad bixisaan waad diidi lahaydeen maxaad ugu bakhayli lahaydeen khashyata alinfaaq bixin aada bixisaan baqashada aad ka baqanaysaan darteed ayaa u diidi lahaydeen inaad bixisaan oo ugu bakhayli lahaydeen wa kaana alinsaan insaankuna waxa uu ahaaday qatuuraa mid bakhaylnimo badan oo gacan adag ayaa insaan u ahaaday ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu asharu jazuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca ila almusalliin allah waxau idhi subxaanah insaankii waxa la abuuray isaga oo sinaba kuma roono ah sinaba aan ku roonayn haluucu waxa weeye waa sinaba kuma roone oo hadday dhibaata ku dhacdo dhulkuu isla dhacaya sabri maayo haddii khayru la kulmo ku mahadniqi maayee waa ku kibrayaa waanu diidayaa inuu deeqdii alla bixiyo marka halacu waxa weeye sinaba kuma roona shar iyo khayr midna idaa masahu sharu jazuuca mar alla marka sharku u taabto waxa weeyaan waa argagax badan yihi oo wuu argagaxayaa argagax badan oo dhulka ayuu isla dhacayaa wa idaa masahu lkhayru manuuca khayr iyo wanaag hadduu taabtana waa mid mancinaya khayrkii oo mancin badan markaa labada siyood sinaba kuma roona am lahum nasiibu min almulk faida laa yu'tuuna annaasa naqiira allah waxa uu yidhi oo ma waxay nasiib iyo qeyb ku leeyihiin mulkiga ilaahay hadday qeyb ku yeelan lahaayeen dadka kamay siiyeen laftimireedda daloolkeeda in leeg wax ka weyna hadalkeeda baddaa wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid insaankuna maal jacaylka waa mid ku daran oo waxa weeyaan aad uga adag jacaylka xoolaha oo wax bixi oo la yidhaahdo uunbaa ugu daran insaanka qofka ilaahay waafajiyey ee mu'minka ah mooyaane waman yuuqa shuxa nafsi fa ulaa'ika hum lmuflixuun laakiin qofka aan laga badbaadin bakhayltinimada naftiisa dee waa bakhaylayaa oo waa gacan adkaanayaa alla waxau idhi walaqad aataynaa muusa tisca aayaat wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muuse nebi muuse tisca aayaatin mucjizooyin sagaal ah oo bayinaatin cadcad ayaanu siinay ee fas'al bal weydii nebi moxamedow bani israa'iila bal nimankii reer banu israa'iil iyo kuwoodii culimmada ahaa weydii id wakhtigii jaahu muuse uu yimid oo faqaala dabeed uu ku yidhi lahu muuse fircawnu fircoon uu ku yidhi innii anigu la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusaa muusow masxuuraa mid la sixray inaad tahay ayaan kuu malaynayaa qaala waxa uu ku yidhi muusena laqad calimta waad og tahay fircawnow maa anzala inaanu soo dejin haa-ulaa aayaadkaasi inaanu soo dejin ilaa rabbu samaawaati samooyinka rabbigooda mooyaane iyo waalardi arlada rabbigeeda mooyaane basaa'ira xaal ay yihiin aayaadkaasi xujooyin cadcad wa innii anigu la adunnuka waxaan kugu ogahoon yaqiinsanahay yaa fircawnu fircawnow mahbuuraa mid la halaagaya inaad tahay oo aanad badbaadayn ayaan ogahoon kugu yaqiinsanahay fa araada dabeed waxa uu doonay fircawn an yastafizahum muuse iyo reer banu israa'iil inuu ka caydhsado min alardi dhulkii oo uu ka bixiyo faaqraqnaahu lamaanaan sugine faaqraqnaahu dabeed fircawn waanu qarqinay iyo waman macahu ciddii la socotayba jamiican xaal ay yihiin dhammaantood wa qulnaa waxaanu nidhi min bacdi ay min bacdi iqraaqi fircawn fircoon qarqintii la qarqiyey dabadeed waxaanu ku nidhi libanii israa'iila nimankii reer banu israa'iil ee hore loo dulaystee la daciifsaday waxaanu ku nidhi uskunu larda dhulkii idinku dega idinkaa u hadhay oo dhaxlaya e dega kadaalika wa awrathnaaha bani israa'iil waa kii aayaddaa kale alla ku lahaa reer banu israa'iil ayaanu dhulkii dhaxal siinay fircoon iyo qoomkiisa laga halaagay allah waxau idhi fa idaa jaa'a markuu yimaado wacdu alaakhira aakhiro ballanteedii marka uu yimaado wacdigii iyo yabooh iyo ballanqaadkii aakhiro ji'naa waanu idinla imanaynaa bikum idinka lafiifan xaalatiin kuwa isku dhex jira oon kala soocnayn ayaannu idin soo wada saaraynaa dabeed nin walba dee camalkiisaa lagu abaalmarin alla waxau idhi wa bilxaqi xaqa ayaanu anzalnaahu ku soo dejinay qur'aanka wa bilxaqi xaq un baanu nazala ku soo degay qur'aanku wamaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin nebi allow ilaa mubashiran xaal aad tahay mid bushaaraynaya mooyaane iyo wanadiiran xaala tahay mid dadka u digaya wa qur'aanan faraqnaahu ay wa faraqnaa waxaanu caddaynay qur'aanan qur'aan faraqnaahu waanu caddaynay ama wa faraqnaa waanu kala geynay oo kala qaybqaybinay qur'aanan qur'aan baanu kala geynay faraqnaahu waanu kala geynay oo waa kala qaybqaybinay oo macnaha kolba qayb baanu soo dejinnay ay anzalnaahu mufaraqaa waxaanu soo dejinnay isagoo kala qaybqaybsan waayo litaqra'ahu si aad nebi allow qur'aanka ugu akhrido cala annaasi dadka korkooda aada ugu dul akhrido calaa mugthin waxa weeyaan deganaansha iyo kaadsiimo korkeed aada ugu akhrido si tartiiba aad qaybqayb ugu akhrido wanazalnaahu waanu soo dejinnay qur'aanka tanziilan soo dejin tadciifka nazalana wuxuu tilmaamayaa takraara nusuuli shay-an bacda shay in soo dejintu ay soo noqnoqotay oo kolba qeyb la soo dejiyey oo waanu soo dadejinnay kolba qeyb ayaanu soo dejinaynay weeyi qul waxaad ku tidhaha nebi allow aaminuu rumeeya bihi qur-aankii rumeeya aw laa tu'minuu amaha rumaynina waa hanjabaad iyo goodi abaalkiina laydin marine ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey min qablihi ay min qabli lqur'aan qur-aanka hortii kuwii cilmiga la siiyey ee nimankii ahlukitaabkii yahuudeed ee sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo raggii la midka ahaa yahuud iyo nasaaraba kuwoodii ahlu kitaabka ahaa ee rumeeyey idaa yutlaa marka lagu akriyo calayhim korkooda qur'aanka marka lagu akriyo yakhiruuna waxay u daadanayaan liladqaani ay cala aladqaan lafgadheedyada korkooday ku dhacayaan oo macnaha weji weji bay u dhacayaan sujadan xaalayhin kuwa sujuudaya oo sujuudsan wayaquuluuna waxay odhanayaan subxaana rabbinaa rabbiga iyo nasahnaantiisa eh allah ayaa xumaan oo dhan ka hufane in kaana waxa uu ahaaday wacdu rabbinaa rabbiga iyo ballanqaadkiisu waxa uu ahaaday la mafcuulan mid la fulinayo oon marnaba baaqanayn wayakhiruuna way daadanayaan liladqaani ay cala aladqaan garharhka ayay u dhacayaan oo u daadanayaan macnaha weji weji ayay u dhacayaan iyagoo sujuudaya yabkuuna xaal ay ooyayaan ayay garhka u daadanayaan wayasiiduhum waxaanu u siyaadinayaa ay istimaacu lqur'aani qur'aankaa ay dhagaysanayaan wuxuu u kordhinayaa khushuucan khushuuc buu u kordhinayaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow udcu llaaha ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ku barya ama ugu yeedha magaciisa allaah aw idcu raxmaana ama allaha raxmaankaa ugu yeedha oo ku barya magaciisa arraxmaan ayamaa tadcuu ka alla kaad ilaahay ugu yeedhaan amase aad ku baridaan labada magac deefa xasanun waa wanaagsan yahay kii aad ku baridaanba oo falahu alla waxa uu leeyahay al asmaa'u magacaanta alxusnaa ee wanaagga badan oo wanaag badnida afcalu tafdiilka ee wax walba ay ka wanaagsan yihiin waxay ku muteen dee waxa weeyaan asmaa ullaahi aclaamun wa awsaaf waana aclaam cala adaati alcaliyati almuqadasa waana awsaaf tusinaya macaani xeel dheer oo kamaal mutlaqa ah oo dhinaca waa ka calam oo ilaahay daatadiisa tahiran ee sarraysa ayay calam u yihiin asmaada alleh dhinacna waa ka awsaafoo macaani dhammaystiran oo kamaal mutlaqa tilmaamaya ayay tusinayaan markaa sidaas maadaama asmaa'un wa aclaamun wa awsaaf ay yihiin ayay noqdeen alasmaa'u alxusnaa waxaa ka duwan asmaada aadamaha oo khaalid baa la odhanayaa qof aan waaraynoo dee berriba dhimanaya xaamid baa la odhanayaa isagoo min afjar innaas oo laga yaabo weligii inaan u mahadin marka asmaada aadamuhu awsaaf ma aha oo macnaha kama laasimayo magaca wasfigaasi inuu ku sifaysan yahay ka laasimi maayo allah waxau ihi walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha walaa tajhar ha ku dhawaaqin oo kor ha u qaadin nebi allow bisalaatika biqiraa'ati salaatik salaadaada qiraa'adeeda kor ha u qaadin walaa tukhaafit hana siraysanin bihaa qiraa'ada oo hoosna ha u dhigin wabtaqi waxaad doontaa oo aada raadsataa sabiilan waddo bayna daalik kor u qaadistaa iyo hoosu dhigiddaa u dhaxaysa oo dhexdhexaada raadso oo taa ku akhri waqul waxaana tidhaha nebi allow alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allay u sugnaatay alladii allihii lam yattakhid aan yeelan waladan ilmo oo walam yakun aan u ahaanin lahu isaga shariikun mid la wadaagaa filmulki boqortinimada mar haddaan mulkiga iyo lahaanshaha cidila wadaagin dee cibaadadana inay cidila wadaagta xaq maahe waa gardarro fakamaa laa yushaarikuhu axadun fi lkhalqi waalmulki falaa yushaarikuhu axadun fi lcibaada sida ilaahay amarka iyo mulkiga iyo talada uu keligii u leeyahay ayuu cibaadadana u leeyahay oon cidi ula wadaagin alaa lahu alkhalqu waalamru labadaa in la kala saaraana dee waa gardarro wamaa lahum fiihimaa min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir cirarka iyo dhulalka wax wadaag iyo shuraako kuma laha oo cidina lamay abuurin wamaa lahu minhum min dahiir wax gacan ka siiyo uga kaalmeeyey dadka makhluuqaadka xaggooda oo la odhanayo ilaahay bay ku kaalmeeyeen khalqigana dee ma jiro mar haddaanay taasi jirin oo khalqiga iyo mulkiga uu la gaar noqday dee cibaadadana isagaa la gaaro oo waa gardarro cid kale in laga siiyaa walam yakunuu ma ahaanin lahu ay lilaahi alle shariikun wax la wadaagaa fi lmulki mulkiga iyo lahaanshaha cidi lama wadaagto walam yakunuu ma ahaanin lahu ay lilaahi alleh waliyun mid u gargaaro min adulli dulliga uga gargaara oo macnaha waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala wax dulliya oo ku dhici karaa ma jiro waayo wahuwa alcasiizu aljabbaar isagaaba casiiska cizada bixiye ah mar haddaan dulli ku dhacayn dee cid u gargaartaana ma jirto umaba baahna marka labaduba waa muntafi oo way ka reebtoon yihiin meesha weliga iyo dulliga labaduba midna uma sugna oo kuma dhicin alleh tabaaraka wa tacaala wakabirhu ilaahay weynee takbiiran weynayn weyne ay cadimhu tacdiima wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online